halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiis ah toddobada bisha nofembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aroornimo washingtonna waa tobankii barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waan kala hadlay aniga laba jeer saddex jeer baan kala hadlay waxaan ku yidhi amniga waxu dhimayaan ciidankan gudoomiye ka kaxay maya saas ma joogaan waa kaxaynayaa siday u ahayd markii dambana taliyaha qaybtaana u dir taliyaha qaybtana way wada hadleen inuu u tago cabashooyin badan baa yimi cabashooyin amniga abaa yimi adigu hadda arrintaa way xallisatay intii dhiman laana way dhinteen intaasaana hadda qorayd inay dhacdo kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada booliiska puntland oo ka warramaya iskudhac ka dhacay magaalada garowe oo ay saddex qof ku dhinteen waraysi ayaannu idinka haynaa sidoo kale waxaad idaacadda subaxnimo ku maqli doontaan digniino cusub oo laga soo saarayo roobab la filaya inay ka da'aan qaybo ka mida soomaaliya khasaarana ay geysan karaan
tallaalla'aantu cudurka jadeecada oo la sheegay inay dhibaato badan si looga ay geysato cayaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan marka horese warkii dunida madaxweynaha turkiga recep dayib erdoqan ayaa maraykanka ugu hajabay inuu xoojinayo xidhiirka ganacsi ee dhinaca hubka turkiga iyo ruushka haddii buu yidhi aanu maraykanku u oggolaan inuu ka iibsado diyaaradaha dagaalka ee ay hore uga wada hadleen digniintan ayaa imanaysa usbuuc ka hor kulanka u qorshaysan labada madaxweyne ee erdoqan iyo trump turkiga ayaa ruushka ka iibsanaya diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano s u iyadoo ay dowladaha reer galbeedku walaac ka qabaan gantaaladii uu hore uga iibsaday ee s afar boqol erdogan ayaa sheegay in markii dalkiisu uu iibsanayay gantaaladan aanay cidna amar ka qaadan iminkana aanay cidna u joojin doonin waxaanu intaasi raaciyey in go-aanka ugu dambeeya ee turkigu ku iibsanaya diyaaradahaasi dagaalka uu ku xidhan yahay haddii uu donald trump ka noqdo go-aanka uu ku joojiyey heshiiskii hore ee iibka diyaaradaha f dowladda maraykanka ayaa ka noqotay inay diyaaradahaasi ka iibiyaan turkiga kadib markii ay cankara heshiis ay ku iibsanayso gantaalada s afar boqol la gashay moscow washington ayaa ku andacootay inaanay miisaaladaasi la jaan qaadi karin nidaamka hubka neto madaxweyne valadimir putin ayaa madaxweyne erdogan ku casuumay munaasabadii dhowlatuska diyaaradaha ruushka ee lagu soo bandhigay miiga dagaalka s u oo lagu qabtay magaalada moscow bishii agost ee sanadkan madaxa iskaashiga milatariga iyo farsamada hubka ee ruushka dimitri shugayef ayaa xaqiijiyey bishii aynu soo dhaafnay in ruushka iyo turkigu ay ka wada xaajoonayaan heshiiska iibka diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaano s u iyo s u hubka uu turkigu ku iibsanayo ruushka oo sii kordhaya ayaa muujinaya xidhiirka putin iyo erdogan ee sii xoogaysanaya laakiin iibka diyaaradaha noocan ayaa meel gaarsiiyey xidhiirka labada dal waaxda cadaaladda maraykanka ayaa xukun ku riday laba ka mid ahaa shaqaalaha shabakadda twitter oo la sheegay inay basaasayeen dadka isticmaala shabakaddan iyagoo u shaqaynayay dalka sacuudiga xukunkan ayaa ka dhacay maxkamad ku taala san francisco gobolka california maxkamadda ayaa sheegtay in cali al sabaara iyo axmed abucamo ay isticmaaleen galaankal kii shaqaalanimo si ay u helaan xogo ku saabsan macaamiil gaar ah oo isticmaalayay shabakadda twitter-ka abucamo ayaa ah muwaadin maraykan ah waxaana la soo xiray talaadadii halka al sabaarah oo ah muwaadin sacuudi ah uu weli maqan yahay waxaa kaloo jira qof saddexaad oo isna sacuudi ah oo lagu magacaabo axmed al muta'ir waxaana lagu soo eedeeyey inuu jaajuusayay shaqaalaha twitter-ka iyo saraakiil u dhashay sacuudiga dacwad oogayaasha ayaa waxay sheegeen abucamu uu been ka sheegay dokumentiyo ama qoraallo kala duwan islamarkaana uusan runta u sheegin oo uu been u sheegay haddana hay-adda f b i-da saraakiilka socotay markii ay wareysanayeen
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o e da saddex qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen iska horimaad ka dhacay magaalada garowe iska horimaadkan ayaa la sheegay inuu u dhexeeyey ciidamada booliiska puntland iyo maleeshiya beeleed la sheegay inay ku sugnaayeen xarunta baarlamanka puntland haddaba falastiin axmed iimaan ayaa ka wareysatay iska horimaadkaasi taliyaha ciidamada booliiska puntland sarreeye gaas muxudiin axmed muuse
muddo ciidan ciidan beeleeda ayaa waxaa kusoo aruurinayay gudoomiyaha baarlamaanka amnigana waxaa kaasi u xil saaran ciidamada booliska hadduu amniga gudaha yahay arrintaas ciidankii muddada lagu ururinayay baa caaway loo tegey taliyaha qaybtaa u tegey ciidankan meesha ka saara ciidan baan keenaynaa cabashadana waxaa keenay oo aada xildhibaanadii baarlamaanka oo guul guul iyo si aad ah loola dhaqmay ka bacdina sidaasaanu ugu diray taliyaha qaybta taliyihii qaybta markii aan u diray oo u tegey oo u sheegay qaar baa ogolaaday qaarna waa diideen iyadoo murankii laislanaba wuxuu nagu yidhi waa arrintii waa noo dhammaatay baan u tegey anigu derbi banaankaabaaistay yaa meesha madax ka ahaabaa cidda madaxda ay igu yeera rag kaloo saraakiilana waa ila socdaa anagoo derbiga sidaa dhina bamar waxaa la bilaabay xadad adigu saddex qof baa ku dhintay allah u naxariisto haddana way xalisatay arrintaasi laakiin waxay ahayd arri amniga liddi ku ah aan annaguna ka ahayn marka adiga meesha adiga meeshaa tagtay adiga meeshaa tagtay ciidanaa kula socday meeshana inuu ciidan joogaad ogeyd ma wayse taasi muujinaynin in isku dhac uu iman karo haddii laba ciidan maya ma aniga falastiin afar nin baa ila socotay aniga afar nin iyo ciidan afartan contona maaha dagaal wuxu socda maaha afar nin baa ila socotay waa iska fadhiista meesha kursi baan layd keenay marka waxay siyaabo kale iyo meelo kale ka socda bay ahayd ma ahayn wax maaragtay xataa iyagu ay wax gacmo kale maamulayeen bay ahayd marka maxaa yihiin ciidankan ciidankan badbaadi ciidankani maxay yihiin ciidankan maxay yihiin meesha lagu soo guraayo oo aada sheegtay ciidankan ciidan beeleed bay ahaayeen yaa soo guranayo oo meesha keenayo marka gudoomiyaha baarlamaanka marka gudoomiyaha baarlamaanka madaxda dalku uu ka mid yahay haddii ay dhacdo in ciidamo beeleed uu aruursanayo ma jirta miyaa wadiiqo sharciga oo arrintaas looga wada hadlo
waan kala hadlay aniga laba jeer saddex jeer baan kala hadlay waxaan ku yidhi amnigay wuxu dhimayaan ciidankan gudoomiye ka kaxay maya saas ma joogaan waa kaxaynayaa siday u ahayd markii dambana taliyaha qaybtaan u dir taliyaha qaybtana way wada hadleen inuu u tago cabashooyin badan baa yimi cabashooyin amniga abaa yimi adigu hadda arrintaa way xalisatay intii dhiban laana way dhinteen intaasaana hadda qorayd inay dhacdo haddana waa caadi meeshii ciidanka booliiskaa jooga baarlamaankii marka maxaa lagu xaliyey waxaa lagu xaliyey inay ka baxaan inay ka baxeen
marka ma wada hadal ay uga baxeen mise awood ciidan ay uga baxeen maya maya wada hadal bay uga baxeen awood maaragtay awood ciidan way jirtaa marka culays yimaado awood ciidan waa imaanaysaa laakiin xabad la ridayo iyo xabad laisku garaacayo iyo kuma bixin waa la garnaqsaday kabacdina wa way baxeen marka saddexda qof ee dhimatay maxay ahaayeen taliya ya saddexda qof shacaba iyo qof ciidanka iyo qof dhinacii kala oo ciidankii meesha ku jireen hadalkaasina waxa uu dambeeyey taliyaha ciidamada booliiska puntland sarreeye gaas muhadiin axmed muuse falastiin axmed iimaan ayuu u warramayey
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan saddex qof ayaa la sheegay raalahaga dhegeystayaal dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay digniino cusub oo ay ku sheegeen in ay da-ayaan roobab mihiigaan ah taasina ay keeni karto fatahaad horle oo ka dhacda deegaano ku yaala bartamaha iyo koonfurta soomaaliya warkan oo kasoo baxay wasaaradda maareynta masiibooyinka ee dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in baaxadda roobabka da-aya ay ka sareyn karaan afartan milimitir haddaba maxaa baryahan dambe meelo badan oo caalamka ay fatahaaduhu uga dhacayaan sideese loo maareyn karaa cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa qadka telefoonka kula xiriiray injineer saruur yuusuf sheekh oo ah injineer sare kuna takhasustay naqshadaynta buundooyinka iyo biyo xireenada kana shaqeysa shirkad ku taalla magaalada los angeles waxa ugu badana iminka mushkiladan fatahaadahan soo baxay waxa weeyaan isbedelka hawada ama cimilada imanaya marka geedaa deganaanta soomaaliya gobolada soomaaliya oo keliya ma aha tani waxay sataa waxaweyaan isbedel meelo badan caalamkana xataa iminka ka dhaca marka hawooyinkaa isbedelaya biyihii roobabkan badan ee wakti aana la suganayn ama intii la suganayay in ka badan imanaya ayaa keenaya inay meelo badan fatahaan haddaanu qaabkii dhismihii iyo biyihii meeshay marayeenna qaabsan oo sidii biyihii soo da-ayay qaadi karayana aanay ahayna way imanaysaa inay fatahaad dhacdo waa tahay engineer suruur xaalufinta dhirta oo kalena waa loo aaneeyaa taas lafteedu ma ka tahay qayb ha way ku jirtaa because marka laga qaado haddaanay biyahani mar waxyaalaha lagu daweeyo ama sababaha lagu yareeyo inay fatahaad dhacdaa waa inay geedad la beero markaa ubaxay qaada biyihii la qaadan karo dhinacahay cabi karto dee dhirtii qaadan karto marka marka dhirta la jarayo oo aan meeshii abaan noqoto way way fatahaadii easyday noqonaysaa marka way dhib yaraanaysaa marka inay deegaankii iyo dadkii ku baxdo way soo badanaysaa waa hagaag engineer marka aad eegto iminka soomaaliya oo kale oo dal dee aan ahayn dalalkan hore u maray ah sidee ayay u maarayn karaan waxay waxa weeyaan inaan hadda fahamno qaabkii hay u taalay meelahan fatahaaduhu ka imanayaan markaa tusaale haddan iminka mushkiladan beledweyn ka dhacday ama de webidan shabeele ee fatahay shabeele ee fatahay haddaa eegtid webidu meeshuu marayo deegaanka halkay degan yihiin waa laba meeloodoo webida halku maraya biyaha way ka dheer tahay halkii dadkii marayaana waa meel ka hooseysa marka markuu in yaroo in yaroo rooba ama in yaroo hawada isbedeli markay timaado wixii biyo soo fatahay wuxuu ku dhacayaa dadkii iyadoo meeshii haddaa u fiirsatid hadduu meeshii webidu biyuhu marayeyna ay xafash iyo uska ka buuxo ama qushaash ka buuxana waxaa xiraysaa biyihii meeshay marayeen baa xiraysaa taasina waa sabab koosgarayn karta inay biyihii meeshay marayeen la joogsato ee markaa biyihii meel kale maraan ma noqonaya inay dadkii ku fatahaan marka waxa weeyaan sababaha keenaya waa taa weeyaan so markaa marka la dhisayo ee eegeysid biyaha eegeysid waxaad qiyaasaysaa biyahan imanaya sanadkii intee biyo rooba soo da-a intee meeshan hay marayaan qaadisteedu intay tahay marka intaa qiyaastid ayaa eegeysaa wixii ha ka qaban kari lahayd marka waxay u eg tahay iminka halkan beledweyne mushkiladan ku dhacday waxay anigase ila tahay waxaa sabab ku ah meeshiiay biyaha marayeen meel ballaaran ma aha halkii hay dadku deganaayeen meel ka hooseysa weeyaan biyihii wax biyihii ka celinaya ama ka riixaya dadkii kuma arag ma jirto biyixii laga buundooyo biyihii meeshay marayeen lafteedii la eego maxashiishtaa biyihii dee socodkoodii gaabiyey ama meeshii hay marayeen biyihii hadduu xashiishan ka buuxino meeshii wuxuu xashiishkaasi noqonayaa wax dee joojiyo biyihii inay dhaafaan oo caqabadu ku noqonaya caqabadu ku noqonaya injineere ee dadka deegaanka ah ee iyagu magaalada degan iyo nawaaxigeedu ee dadka shacabka ah ee caadiga ahi iyagu maxay qaban karaan so mushkiladani waxa weeyaan mushkilad haddu maiminka dee me inta soke mustaqbalkan soke dadkii la wacyigelin ama la samayn karayo siday hadday soo noqoto waxaanay si ay uga waabushaynaadaan ama u ogaadaan waxii laga qabto laakiin xalligu xalligu waxa weeyaan waa in la sameeyo wax la yidhaahdo embankment ama gidaar oo biyihii ka weeciya dadkii ama dams la yidhaho biyihii qabta biyahan badan ee soo baxaya kaabado kaabado iyo biyo xidheeno kaabo iyo biyo xidheeno iyo taasi waxa weeyaan lon wixii mustaqbalkii ama inay dowladii ay ta dee bilaanka ku darto ay eegto halkan la degan yahay meeshii la degan la deganayna la eego dee futureka hadday dadku mustaqbalka lasoo degayo maxaa la samayn karaa sida meeshii loo sii diyaariyo iyadana halkan hay dadku degan yihiinna imika waxa dhibta yaray dadka shacbiga soomaaliya degan samayn karayaan geedaanka xaafadda inay dhistaan iyagu wax la yidhaahdo ama dhagaxyaal inta la isu geeyo gidaar iyagu la dhiso gidaar yaroo dhagaxyada ama wixii dowla wixii wadankii yaala ee dadkii hay awoodi karayaan inay helaan si fiican ama lagu saacidi karayo in laga sameeyo gidaar yaroo iminka biyihii kaa riixa ilaa inta ta mustaqbalka ee ta weyne dowladii iyo talada weyn u baahanee wakti qaadan karta intaana taa la gaarin ina iminka lasii eego imikadan xaal la qaban karaa sida dadkan looga badbaadiyo haddee xarimo labaad soo noqdaan inay diyaar u noqdaan taasina waxay ahayd injineer suruur yuusuf sheikh oo ah injineer sare oo ku takhasustay naqshadaynta buundooyinka iyo biyoxireenada waxay u waramaysay waryaheena cabdixaafid cawil ismaaciil
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
cilmi baadhis cusub oo lagu sameeyey dalka britain ayaa sabab kale oo wanaagsan u noqotay baahida tallaalka ee carruurta jeermiska jadeecada ayaa la sheegayaa inuu burburin karo difaaca jirka iyo xasuustiisaba waxaanu mar labaad dadka ku keeni karaa khatar caafimaad oo keeni karta sida busbuska oo kale wariyaha v o a da arash arabasadi ayaa eegeysa sheybaarka ay saynis yahanadii arrintan ku ogaadeen falastiin axmed iimaan ayaana inoo soo koobaysa
daraasadan cusubi waxa ay muujisay in xanuunka jadeecada ee sida weyn loo kala qaado uu geysto khatar ka badan tii markii hore la ogaa dor chris smith oo ka tirsan jaamacadda cambridge cisbitaalkeeda edinbrooks ayaa waxa uu sheegay
muddo shan sano ah kadib marka uu qofku ku dhaco xanuunka jadeecada isaga oo aan qaadan tallaalka jadeecada xanuunkuna uu si dabiica ah markaas ugu dhaco waxa ay ku keenaysaa in ay u nuglaadaan xanuunnada caabuqa waxaana ay u muuqataa inay qaadi karaan xanuunnadii ay hore u soo mareen saynisyahannadan ayaa ugu yeeray ilowshyaha difaaca waxaana ay sheegeen in ay taasi ku furto qofka daaqad khatar ah oo naftiisa halis gelinaysa haddii uusan tallaalnayn saynis yahanada ayaa ugu yeera ilowshyaha difaaca arrintan waxaana ay sheegeen in ay taasi ku furto qofka daaqad khatar ah oo naftiisana halis gelinaysa haddii uusan tallaal qabin dor falislava bedrova oo difaaca jirka ee dabiiciga ah baratay islamarkaana hogaaminaysa dhakhaatiirta arrintan baaraysa kana socota maxadka welcome sanger ee dalka britain ayaa iyana waxay tiri haddii aad ku dhex nooshahay bulsho ay dad badani xanuunkan qaadeen ama aanan tallaal qabin waxay u badan tahay in ay kugu dhacaan caabuqyada kale ama infectioniska kale waayo waxaa jira dad badan oo u nugul caabuqaasi dor felisa bedros waxaa kaloo ay sheegtay markii ugu horreysay waxaannu isticmaali karnay xeelad noo oggolaanaysa inaynu akhrino hidasidaha uu difaaca jirku isticmaalo si uu u soo saaro walxaha difaaca jirka una awoodo inuu raadiyo unug gaar ah oo difaac ka hor iyo kadib caabuqaasi markuu qofku ku dhaco ama xanuunka jadeecada si aynu u ogaanno waxa ku dhacaya kadib marka ay haleesho jadeecada waxa ay soo heleen ama ay saynisyahannadan baaritaankooda ku ogaadeen wax ka sii xun wixii ay filayeen ma ahan oo keliya inuu jirka ilaawayo difaaciisii balse wuxuu cuuryaaminayaa awooddii uu difaaca jirka uga jawaabi lahaa xanuun cusub haddii uu jirka soo wajaho dor falislava batrof oo baratay maadada difaaca jirka ayaa waxa ay tiri jadeecada marka ay qofka ku dhacda shan sano kadib waxaa kordhaya heerka caabuqyada kale ee jeermisyadu ay keenaan kaasoo muujinaysa inay jirto saameyn aynu daraasayn karno heerka bulshada jadeecada waa mid ka mid ah xanuunada dunida sida weyn loo kala qaado waxaana ay maskaxda caruurta uga tegi kartaa dhaawac iyo maqalka oo ay waayaan hay-adda c d c ee caafimaadka u qaabilsan maraykanka ayaa sheegtay in xanuunkani uu heerkiisii ugu sarreeye marayo shan iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay iyadoo ay sababta ugu weynina tahay olole ka dhana talaalka oo socda kaasoo ku salaysan cabsi aan la xaqiijin dhab ahaanshiyaheeda oo ku aadan fayaqabka talaalka laftiisa warbixintii wariyaha v o ada barsadi waxaana inoo soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o e washington magaalada toronto ee dalka canada waxaa ku geeriyooda allaha u naxariistee maxamed xaaji urey oo ka mid ahaa ciyaartooydii qaranka soomaaliya waryaheena maxamuud mascade oo ku sugan minneabolis ayaa haddaba noo haya warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada toronto ee waddanka canada waxaa shalay galabtii ku geeriyooday allaha u naxariistee maxamed xaaji aadan oo ku magac dheera amaba loo yaqaanay ure waxa uu ka mid ahaa xidigihii kooxda kubadda cagta ee genio ee berisamaadkii ka ciyaari jiray waddankii hooyo soomaaliya waxaan haddaba taariikhdii ciyaaryahankaasi geeriyooday allaha u naxariistee ka waraysanaynaa maxamed muxudiin guutaale oo isna ka mid ahaa xidigihii kooxda genio soo maray guutaale bal marka hore waxaad iga warantaa geridan lama filaanka ee ku timid maxamed xaaji uurey sida ay ku timid wallahi maxamed xaaji uurey allaha u naxariisto jannada firdowsa allah ka waraabiyo reerkiisa iyo ehelkiisa iyo annaga bahweynta isboortiga dhammaan allah safar iyo imaan allah ka siiya ummadda soomaaliyeed oo dhan maxamed xaaji wuxuu ahaa nin haliyey qaran ah oo berisamaadkii kubadda cagta naadiga howlaha guud l l b b qadka tobanaad numberka tobanaad uu cayaari jiray anigana waxaan kusoo gaaray sideetimeeyadii isaga taariikhdiisa cayaaraha wuxuu kasoo bilaabay gobolka bay naadiga howlaha guudo wuxuu kusoo biiray nineteen seventy six seventy seven marka maxamed xaaji nin aada u dabeecadiisa u wanaagsan buu ahaa dhalinyarada jecel ummadda soomaaliyeed oo dhan nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan bahweynta isboortiga iyo eheladii oo dhan sabr iyo imaan allah ka siiyaan leeyahay walaal
waa gartay waxaan la socdaa maxamed oo igu dambeysana aan isku aragnay ciyaarihii colombos sanadka martamihiisii lagu qabtay waxaan maqlay in maalintii isniinta ahayd uu stro kusoo booday marka bal iga waran sida xaalkiisu ahaa iyo waxa keenay
wallahi maxamed xaaji urey qadarta rabiya u imaatay maalintii isniintii habeennimadii oo axadda isniinta subaxdii soo galaysay two o'clock two tedi rag saxaabay wada sheekaysanayeen nin iska wanaagsan oo caafimaadkiisa iska wanaagsan buu ahaa labadii iyo barkii subaxnimo waxay taleefon iskula hadlayeen yar la yidhaahdo oday mursal wallahi qadartii aa u timiday subaxdii six tedi in the morning camal ayaa waxaa kusoo booday strooga marka madaxa dhiig ku furmay isbitaalka loola cararay galabta saacadda markay shantii barkii galabnimo ayaa naftii baxday sabr iyo imaan allah naga siiyo walaalo
allah u naxariisto waxaad sheegtay inuu kamid ahaa xidigihii ugu wanaagsanaa ee usoo ciyaaray ciyaarihii kala gedisnaa ee kubadda cagta ee wadanka soomaaliya yaraantiisii bal taariikh ahaan maxaad ka og tahay
yaraantiisii wuxuu kusoo barbaaray asaga gobolka bay magaalada xamar wuxuu usoo wareegay markii gowlaha guud soo qaadatay waxbarashadiisii dugsiga sare wuxuu kaga baxay magaalada muqdisho jaamacad uu meeshaas ka bilaabay kubadiina wou watay marka taariikhdiisa wuxuu ahaa nin xulka qaranka soomaaliyeed numberka tobanaad u watay naadiga howlaha guud sidoo kale tobanka u watay nin halyeya oo maaragtay hadda naga baxay waaye waa tacsi baan ku jirnaa walaal aad baad umahadsan tahay maxamed muxudiin guutaale maxamed xaaji aadan uureyna waxaan ilaahay uga baryaynaa in uu naxariista jinno ka waraabiyo ehelkiisana uusa marka siiyo adiguna aad baad umahadsan tahay
kaas waxau ahaa wariyaheena minneabolis maxamuud mascade oo noo soo gudbinaya warbixintaasi ku saabsan geeridii ku timid allah u naxariistay ciyaaryahankii qaranka maxamed xaaji uure
waa hagaag dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa dhinacii fanka haddii aan shaleeco waa fanaankii axmed cabse iyo heestii caashaqu danguud maha intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii subaxnimo ee heesta axmed caashe ee caashaqu dan guud maaha falastiin bashiir abikar iyo anigo cabdixaafida waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo
warankula dardaarmidhe afjarow ka saar duunkaaga hibladoon isteediidhe dab adou afuufaya dab adoo dab adou afuufaya wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya mujidaacadnimo beena qalbiyada istoonaya ujidaacadnimo beena